waa hagaag haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo haya oo halkan ka soo jeedinaya waryaheenna haaruun macruuf
dastuurka la ansixiyey sannadkii waxa uu dhigayey in sannadka lagu guulaysto bartilmaameedyo ay ka mid yihiin in dowladda xigta ay noqoto mid ay dadku si toosa u soo doortaan in dastuurka afti loo qaado iyo in la dhammaystiro nidaamka federaalka iyo dowlad goboleedyada balse waxaa haatan loo sii dhowaanayaa in la aqbalo inaan hiigsigaasi laga wada dhabayn karin haddaba maxaa qaldamay maxaase tallaabo ah oo furan xilligan waa mawduuca barnaamijka martida mikrofoonka waxaana marti igu ah doctor cabdulaahi xasan jaamac guddoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee diyaarinta dastuurka oo ku sugan magaalada hargeysa cabdulaahi soo dhowow su-aasha ugu horreysa bal aan ku weydiiyo maxaa qaldamay
haarunow road maabkii aan ku noqonno halkay arrintu ka soo bilaabatay waxa ay road maabkii oo ah in laga baxo kumeelgaarka road maabka laftigiisii baarlamankii markaa jiray ma ansixin oo lama marin markaa ma u lahayn sharciyad buuxda ka bacdi waxaa soo baxday guddigii dastuurka road mapkii wuxuu qoray in saxayaal la soo geliyo saxayaashuna axdigii axdi qarameedkii iyo sharciyaddii iyo nidaamkii guddiga lagu dhisay iyo kii dastuurka lagu hagi lahaaba kuma ay jirin marka force major baa la yidho waa duruuf inagu timiday si aan kumeelgaarkan uga baxno oo waxaa loo baahan saxayaal saxayaashii nuqulkii aan u gudbinay ayay qaateen wax badan ayay ka bedeleen way soo celiyeen waxay idhahdeen waa kan dastuurkii oo dhan oo lix soomaali ah oo hogaankii markaa jira ah iyo wakiilkii xogeyaha guud ee qaramada midoobay doctor mahiga ay wada saxeexeen kani qaada oo odayaasha u geeya waa hogaamiye dhaqameedkii markaa xamar fadhiyey waxaanu hi kani maaha kii guddigu soo dhiftay ee idinka ayaa samaystay oo guddi farsamo u samaystay ee idinku u geeya mana aha dastuurkii rasmiga ahaa ka bacdi waa ay qaadeen odayaashii bay ugeeyeen odayaashii waxay idhahdeen talooyin baanu jeedinay waxba lagama bedeli karo shirweynihii lagu ansixinaya baa la qabtay iyagana waxa la yidhi waxba kama bedeli kartaan ee talooyinkii naagdhiga ka bacdi sidaasaa kowdii bishii august lagu ansixiyey haddana maxaan ku idhaa baarlamanka hadda jira dastuurka loo gudbiyey toddobadii sebtembar ayaa loo gudbiyey oo wasiirkii hore ee dastuurka mudane xooshi u gudbiyey isaga ayaa saxeexay kaasi ayaa dastuurka hadda lagu dhaqmo marka waxaad ii sheegtaa dastuurka marka la ansixiyey kowdii bishii agost labada kun iyo labaiyo tobanka hiigsiyada ku jira maxay yihiin kaa la ansixiyey iyo kan toddobadii sebtembar baarlamanka loo gudbiyay way yar kala duwan yihiin oo farqiyaa ku jira laakiin taa mar kale aynu usoo noqon haarunow in labada kun iyo lix iyo tobanka baarlaman lasoo doorto isla markaana madaxweynaha haddii baarlamanku doorane baarlamanka shacbigu soo doorto oo dalka ay ka dhacdo maxaanku dhahaa doorasho guud haddii nidaam madaxtooye aan u gudbanana baarlamanka iyo madaxweynahaba ay dadweynu soo doortaan waxaa kaloo ka horreeyataa in dastuurka afti buuxda loo qaado sidoo kale higsida waxaa ka mid ahaa dhammaan dowlad goboleedyada laba gobol iyo ka badan iyagana la dhammaystiro haddii marka aynu dastuurka ku horreyno qodobo fara badan oo dib loo dhigay qodobadaasi kuwee bay ahaayeen haddii saddexda qodob ee ugu muhiimsan aad soo qaadato oo haatanna doodoodu ay taagan tahay in la dhammaystiro inta ka horreysa labada kun iyo lix iyo tobankana ay adkaanayso weliba haaruna waxaa jiray go-aan golaha ammaanka ee qaramada midoobey sanadkii hore soo saaray oo ahaa in bishan december ee sanadkan dastuurka lagu dhammaystiro oo hadday suurtagal tahan afti loo qaado taasina suurtagal maaha ko waxa weeyaan dastuurkii in lagu qoro aqalkii sare ayaa jira oo markii madaxweynaha la dooranayay ma jirin aqalka sare baarlamanku wuu laaday labo maqaamka caasimadda iyo gobolka banaadir iyadana si fiican loo qeexo oo maxaanku idhaa hindisayaashii aan soo jeedinay in banaadir gobol ahaan ay dowlad goboleed u noqoto caasimaduna ay ku dhex jirto iyo in qaab kale loo dhigo iyadna in go-aan laga gaadho saddex in go-aan laga gaadho ma nidaam baarlamaania ayaan ku soconaynaa mise nidaam madaxtooyo oo dastuurka lagu caddeeyo taasina waa qodob kaloo aasaasiya afar inta dowlad goboleed ee jiraya in iyagana maxaanku idhaa sidii loo dhisi lahaa iyo sharciyadoodii iyo wax oo dhan ay dastuurka ku caddaato iyo dee arrimo kale oo fara badan oo tusaale ahaan haddaan nidaam federaala qaadanayno waa iyada laftigeeda dood baa ka taagan ma xukun baahin baan samaynaa waxa devolutionka la idhaha mise federaal waa su-aal taagan oon weli xal loo helin iyadana haddii ay federaal noqoto sidee baa khayraadka dalka loo qaybsanayaa oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe saamiga saamiyade ayay kala yeelanayaan waxaa kusii xigta nooca federaalka ee qaadanaa kee buu noqonayaa ma federaalka nooca maraykan oo ah mid la tartamo mise ka jarmalka oo kale oo ah mid iskaashi yacni arrimo fara badan ayaa weli yaalla waa gartay marka haddii aan isku dayno bal qaarkood inaan ka jawaabno aynu ku horeyno arrinta ku saabsan caasimadda hadda waxaa jira guddi ka kooban shan xubnood oo gud layidhi guddiga dib u eegista dastuurka oo ay dowladdu samaysay waxaa taas ka gaara guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanku uu sameeyey idinkana su-aashiinni weli way taagan tahay sidee marka loo kala furdaaminaya arrimahan iyo qodobadan xasaasiga in dib loo eego horta su-aasha dastuurka gebigiisa waxay la tahay iigsigan lix iyo tobanka iyo dastuurka in la kala saaro oo waayo dheh dastuur waxaa qoran kara dal degan oo doorashooyin samaystay oo dowladdiisu ay dalkao dhan xukunto oo nidaamkii degay si dastuurkii loo geliyo wacyigelin madani ah oo ballaadhan oo dadweynihii loo baro ka bacdina loo bandhigo ma federaal baan rabnaa mise xukun baahin oo ad soo doorataan degmo ilaa gobol iyo ka saraba ka bacdina la tashi lala sameeyo dadweynihii oo ladhaa optioniska ama hindisayaashaas ayaan idiin soo gudbinay keebaa idinla quman marka distoorku wuxuu u baahan yahay wakti ka dheer higsiga lix iyo tobanka iyo xataa haddii higsiga laba labada kun iyo labaatanka la idhaa u malayn maayo distoor fiican oo dadweynuhu leeyahay inaan ku samaysan karno waa gartay laakiin haddii la rabo dowlad dastuuriya in la sameeyo oo khilaafaad siyaasadeed uusan jirin oo waddanku ishaysto miyaan loo baahnayn wax lagu kala baxo dastuurka in la hirgeliyo miyaysan habboonayn xilligan si soomaalidu qof walba uu dhinac uga qabsado dastuurka way habboon tahay oo waayo haddii dastuurkii hadda maxaanku idhaha waa kumeelgaad laakiin keni laftigiisa ayaynu sii toosin karnaa ee guddiga dastuurka ee baarlamanku inay soo dhigto qodobada loo baahan yahay ee asaasigaa ee ay khasab tahay si hiigsigan lix iyo tobanka loo gaadho bal in maxaanku dhahaa loo gudbiyo guddiga shanta xubnooda iyo guddigii maxaanku dhahaa f c c d oo khibradii iyo cilmigii iyo waay aragtinimadii iyo wixii oo dhan haysta laakiin distoor baa hadda la dhammaystiri ama december ha noqoto ama maxaanku dhaha sanadka soo socda u malayn maayo inay suurtagal tahay arrinta dastuurka haddaan sii wadno sida hadda muuqata afar maamul goboleed ayaa diyaar ah inta hadda dowladdu diyaarisay maamulka jubba koonfur galbeed midka hadda laga samaynayo gobollada dhexe iyo puntland imise maamul goboleed baa waddanka qaadi karaa maxaad ku talin leed adu koley dastuurkana dadkii dhidibada waasaad ka mid tahay waxa weeyaan maamul goboleedyadu hadda siday u socdaan puntland mooyaane saddexda kale waa kumeelgaad sidoo kale waxaa loo baahan jawhar iyo hiiraan iyo maamul goboleed loo sameeyo oo dadku hadday ogol yihiin ay israacaan sidoo kale gobolka banaadir isnayn maamul goboleed loo sameeyo ayay noqon hadday dadku ay sidaa rabaan marka labadaasina miiska ayay yaalaan waa shan maamul goboleed had lix baa laga yaabaa inay xataa noqdaan waa gartay goorma ayay kumeelgaarnimada ka baxayaan kumeelgaarnimada midab waxaa loo qaban meelaha laba sano laakiin dhibaatada jirtaa waxa weeyaan hiigsigii iyo kumeelgaarnimo kadib labada kun iyo lix iyo tobanka marka maxaanku dhaha de ama baarlaman cusub iyo nidaam cusub yimaadaan markaasaa laga hadli karaa laakiin hadda dastuurkii waxaad ku qasban tahay inaad tiraa kuwani miyaad ku dhigi dastuurkii kuma dhigi kartido waa kumeelgaad marka xaalad adag weeyaan runtii waa garta markaan ka hadalno arinta ku saabsan xuduudaha iyada sidee laga yeelayaa oo goboladan arrintaas sahal maaha waayo dastuurka waxaa ku qoran kan kumeelgaadhka ah tusaale ahaan puntland oo kale ilaa inta dastuurkan afti loo qaadayo in la dhammaystirayo afti dadweyne loo qaadayo maamul goboleedyadii ama dowlad goboleedna la dhammaystirayo puntland waxay u dhaqmaysaa sidii dowlad madax banaan waa ko labo waxaana inta laga gaadhayo halkaasi sharciga ay ku shaqaynaysaa puntland waa dastuurkeeda halka marka khilaafku ka imanaya waa halkaa oo u baahan in si dastuuria oo degan oo wakti ka badan higsigan lix iyo tobanka iyo kadibba la siiyo oo aan la dadejin waayo eg dalkii weli ma lahaa dowlad dhulkao dhan xukunta go-aankii uma madax banaana oo hay-adihii dowladdu ma dhanna qaramadii midoobay baa joogta ciidamadii amison baa jooga marka weli dowladdii ma dharna haykalkeedii umana madax banaana go-aankeeda sidaas darteed dalkiina ma xukunto oo si buuxda uma xukunto marka distoorka in dib loo dhigo iyo arrimahan xuduudaha waayo guddiba ay tahay in la dhiso waa arrimaha xuduudaha ka hadasha weli markaa maynaan gaadhin heer la idhaa xuduudaha halkaa ha la mariyo waa arrin weli dambaysa maa hiigsiga lix iyo tobanka iyo xataa kadibba dadka qaar waxay ku doodayaan xuduudaha gobollada in la yaqaano oo xuduudaha in lagu saleeyo xuduudihii ugu dambeeyey koob iyo sagaashankii doodaas ka war maya run ahaantii sharciyadda jirtaa dhinaca sharciyadda marka laga eego sideed iyo tobankii gobol ayaa jira waa tan hadda maxaan ku idhaa su-aasha dowlad goboleedka gobollada dhexe laga dhisayo waxay noqonaysaa mudug iyo galguduud oo sidoodii u dhan in la israaciyo weeye laakiin puntland distoorkeedii si kalu qoraya puntlandna qodob distoria oo kumeel gaarkii ayay ku taagan tahay oo u fasaxaya marka waxa weyaan hadda ma xallin karno waa in dib loo dhigo n asxaabta iyo guddiyada doorashada iyaga see laga yeelaya haddii la og yahay labada kun iyo lix iyo tobanka doorasho toos ah inaysan dhacayn inaysan suurtagal ahayn distoorku wuxuu qorayaa dhammaan jumhuuriyaddii soomaaliyeed siday u jirtay sagaashan iyo kowdii uuna jirtay lixdankii xuduudaheedana wuu tilmaamayaa somaliland gaar bay isku taagtay doorashooyinkaa la sheegayo laga qaban kari maayo oo waa kuwa wada hadalloo la bilaabay laakiin suurtagal maaha waa su-aal ka sii weyn oo inoo taala oo hadda aan xal loo heli karin waa kow labo guddiga doorashada in la sameeyo weeye waa muhiim si hadday doorashadu toos noqoto iyo hadday tu dadban noqotoba aynu u helno sharcigii doorashada iyo guddi khibrad yeelata oo waayo aragnimo hesha oo haddaanay hadda suurtagal ahayn lix iyo tobanka in doorasho toosa la qabto khibrad sii yeelata oo barata nidaamyada kala duwan ee doorashooyin loo qabto waa gartay dastuurka mar markii aad dejinayseen bal waxaad wax yarna xasuusisaa waxyaabaha aasaaska u ahaa ee aad ku salayseen hadday noqon lahayd sharciyada dhaqanka hadday noqon lahayd sharciga islaamka iyo qodobo kale ood tixgeliseenba hadday jirto iyo wixii u baahan hadda in la sameeyo si loo dhammaystiro waxaa aasaasi u ahaa marka hore in shareecada islaamka uu ku salaysnaado dhaqankeenii oo shareecadii iyo dhaqankeenii watana inuu ku salaysnaado inuu ku salaysnaado mabaadi'da dimuqraadiga ah inuu ku salaysnaado arrinta federaalka federaalka axdi qarameedkii iyo wareegtadii guddiga lagu dhisay ayaa nafartay ee haddii maxaanku idhaa aanay sidaa ahaan lahayn opshano kale ayaan aga dhigi lahayn federaalka qodobadaasa aasaasi ahaa iyo dabcan xuquuqda aadanaha arrinta ku saabsan nooca dowladda ay soomaaliya yeelanayso dastuurka waxaa ku qoran dowladdu inay baarlamaani tahay maxaad ku talin lahayd inay noqoto nidaamka baarlamentaariga horta wuu ka yar dimuqraadisan yahay nidaamka madaxtooyada ah laakiin xaaladda aan ku jirno hadda markaad eegto waxaan doorbidi lahaa nidaamka madaxtooyada ah oo madaxweynaha ay dadweynuhu toos doortaa isaga iyo ku-xigeenkiisaba baarlamankana toos loo doorto siiba aqalka hoose maaha aqalka sare qasab maaha aqalka sare in toos loo doorto waxay wuxuu ka iman karaa dowlad goboleedyada soo xulan kara yacni siyaabo kala duwan baa loo dooran karaa aqalka sare laakiin aqalka hoose iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba in dadweynuhu ay toos u doortaan ayaa la qaatay si mas-uuliyaddii oo dhan uu isagu u qaado xukuumaddii xukuumadda uu rabana uu u dhisto waa garta sharciyadda dowladda marka la gaadho ogost labada kun iyo lix iyo tobanka dowladda hadda jirta haddii inta ka horreysa dastuur la ansixin waayo sharciyadda dowladdu maxay noqonaysaa dowladdu waktigii madaxweynaha la doortay ayay kaga dhan tahay marka ka hor waa in maxaanku idhaa la doorto mid wey jirtaa waxa weeyaan ha loo kordhiyo oo kordhin ha la sameeyo kordhinta laftigeeda laba qaybood bay leedahay oo mid waxa weyaan baarlamanka in loo kordhiyo ka bacdina maxaanku idhaa madaxweynihii tartan la geliyo oo axsaabta siyaasadeeda soo baxaysa waayo sharciba iyaguna u baahan yihiin in baarlamanku soo saaro si ay u noqdaan axsaab sharci ah oo ay sharciga u maraan oo loo diiwaangeliyo mid waxa weeyaan in labadoodaba loo dheereeyo oo loogu daro maxaanku idhaa tiro go-aan oo intaasoo sano ah distoorka ma dhammaystiri karno ee kani kumeel gaarka ayaynu ku samayn karnaa wax ka bedel oo qodobo fara badan oo aasaasi ah aynu soo bandhigi karnaa oo guddiga distoorka ee baarlamanku ay tahay inay ka fikirto iyo xukuumadduba gebi ahaantood sharciyada ugu qodobada ugu muhiimsan ee u baahan wax ka bedel in lagu sameeyo ka bacdina kuwaasi baarlamanku ansixiyo waa garta waxaa jira dad soo jeedinaya fikrado kale oo ay ka mid tahay in la sameeyo waxa ay ugu yeedheen doorasho aan toos ahayn in ergooyin fara badan maxaanku idhahdalaa toban kun gaadhaya lagu diyaariyo degmooyin kala duwan oo waddanka ah oo iyagu ay maaragtay soo doortaan dadkii hogaanka qaban lahaa taasi ma suuro geli kartaa dabcan way suurto geli kartaa waayo waxa weeye aag awal waxa inoo soo xulaya hogaamiye dhaqameedkii aan ka guurna baa la hogaamiye dhaqameedkii dowlad goboleedan waxaa loo samaynaya waa qayb kamid ah laga guuro hogaamiye dhaqameedkii sidoo kale fikradan a maxaan ku idhaha four point five waxaan aan ka guurno marka haddii baarlamanku soo saaro sharci noocaasi ah oo ah qaabka lagu soo xulaya baarlamanka in dadweyne ballaadhan degmooyinkii laga soo xulo oo iyagu markaa baarlamankiisa u doortaan waa arrin toosan oo la samayn karo waa garta marka haddaan hadda dhibaatooyin fara badan baan ka hadalnay waxyaaba fara badan oo ishaysanin haddaad soo koobto maxay tahay tallaabooyinka degdeg ee u baahan xilligan in la qaado arrinta ah maxaan ku idhaha dastuurkan hadda dhamaystirana ama decembertan ama labada kun iyo lix iyo tobanka inaan iska dayna wayaan waayo afgembigii dastuurada lixdan iyo sagaalkii markay askartu qabsadeen xukunka afgembi dastuureed buu ahaa intaasoo sano ayaan burbur aan ka qaadnay iyadoonan aanan maxaan ku idhaha ka tegayn waxyaalihii dawladda ay samaysay wanaagsanaa sanadihii hore laakiin natiijadu dhalay afgembigaa dastuureed waa taa kanna haddaan mise afgembi dastuureed ku bilowno ee burbur kalaa imanaya maxaad ka wadaa marka waxaan ka wadaa dastuurka sharciyadiisii waa inaanu noqon mid afgebeed ee sharci waa inu raaco oo dadweynuhu yeesho waktigii hadda la dhamaystiri lahaa lama joogo wataa arrinta ka marka dastuurka dhamaystirkiisa inaan dib u dhigno ayaa toosan oo wax kabedel intii la samaynayo ha la sameeyo sharciyada lagu dooran karo baarlaman ama degmooyinka o dhan ha laga soo ururiyo ama si kale ha noqoto taas in la raaco oo axsaabtiina la furo oo ay u tartamaan xubnaha baarlamanka marka haddii taa lagu sii socdo dee sharci darradan baa sii soconaysa ee waa inaan hakinoon dastuurka ile waa sharcigii aasaasiga ahae isku keeni lahaa ummadda waa inaan isku tudhno oo wax iskula iskula hadhno tan doorashada maxaanku idhaa lix iyo tobanka qaabab fara badan oo loo samayn kara ayaa jirta iyadoo dastuurkan wax ka bedel lagu sameeyaa ka mid ah waa garta guddiga dib u eegista dastuurka madaxa bannaan ee hadda jira maxaa talood usoo jeedin lahayd guddiga i f c c ala tashadaan guddigaad adu madaxda ka ahayd taas bay lat guddigii sideedii bay u jirtaa hala tashadaan waayo guddigaasaa og wax walba baarlamankana si gaar ah hola tashadaan guddiga dastuurka ee baarlamanka iyo hogaanka baarlamankaba waayo iyaguna wax badan bay ogyihiin siba afhayeenka baarlamanku waa garta maxaad dareemaysaan guddigiina ma in la idin gacan bidixeeyey haddaynu sharceed ka hadalno dastuurka guddiga i f c c unbaa sharciyadiisi dib ugu soo celin karta oo markaan ka hadlayno aayaha gacan bidaxayntu dee waa ila tahay baa inoo noqotay maxaan ku idhaha kumeelgaar baynu ka bixi roodmaa baynu dedejin kumeelgaarkii weli sidin baanu ugu jirnaa nuxuur ahaan haddii loo hadlo waxaan ka baxnayna ma jirto waa garta arrimaha ku saabsan sharci dejinta waxaa aada loogu dhaliilaa baarlamaanku inuu ka gaabiyey arrintaa ma dowladdaa ka gaabisay mise baarlamaanka mise labadoodaba labaduba way ka gaabiyeen ha labaduba way ka gaabiyeen waayo baarlamanku wuxuu xaq u leeyahay inuu hindisaha sharci haddii uu xukuumaddii ka waayo uu isgudiyadiisu ay soo ay soo jeediyaan xaqaa baarlamanku uu leeyahay xukuumaduhuna dee in dadkii wax la baro la wacyigeliyo dastuurkii looga warramo taariikhdiisii qof aan warba ka hayn wixii jab la soo maray ubaada wasiir baa tahay ee hawshaa qabo sanad intaanu joogina wasiir maya xukuumadda way dhacaysaa sidee la yeeli marka hadalka ugu dambeeya maxaa talo usoo jeedin lahayd dowladda baarlamaanka iyo shacabka dastuurka waxaa iskale dadweynaha ilaa dalku degana dastuur baa la dhamaystiri suurtagal maaha haddayna hortaalle aasaasigii waxa weeyaan labada kun iyo lix iyo tobanka sideebaa doorasho sharci ku dhisan oo nidaamsan loo samayn karaa taa in xoogga la saaro ayay ila tahay kama dambaysna afgambigii dastuurada lixdan iyo sagaal sagaashankii tubtu inoo hagay waan arkaynaa kii road maafu keenay yuu tub ka sii daran inoo hagin waayo hal boolihii niri xalaala marna ma dhasho barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa guddoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee diyaarinta dastuurka soomaaliya cabdulaahi xasan jaamac inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay haruu macruuf iyo barnaamijkaasi martida microfonka inta haddaan kaa guda